xirfadan farshaxanka waxaan soo bilaabay anigoo yar waxayna waxaana weye xirfad ila soo kordhay aan ilaa yaraanteydii aan soo waday mid waxyaalaha aan ku bilaabay waxaa kamid ah inay tahay waxaan jeclahay markaan soolkayga hooseyga dhiganay ahaa mid dadka kale ka duwan oo xirfada uun xaggeeda ujeeday waxyaalahaas aa igu dhiirigeliyay waa gartay meeqa sana ayaad soo waday intee jir ayaad ku bilowday
waxaan soo bilaabay anigoo yar waxaan arkay un anigoo xirfadan leh oo markaan yaraa oo aan ku dhex jiray dhalinyaradaydi ayaan isku arkay xirfadan waa gartay markaasi ma iskoolkaad dhiganaysa mase dugsiga qur-aanka oo weli iskool laguma geen
waxaa dhiganayay iskoolkayga hoose
waa gartay waxaad bal iga warantaa marka sawirada ugu horreeyaod ku bilowda maxay ahaayeen
sawirada waxawaay sawirada waagi hore sawiri jiray waxay ahaayeen shimbiro gaanka dhaqanka kadib ayaan waxaan bilaabay inaan isku tuxalijiyo inaan sawiro wejiyada dadka dadka caanka oo kale waa gartay marka waxaad ii sheegtay in shimbiraha iyo aad ku bilowday deegaanka iyo inta ka hor aadan bilaabin inaad dadka wejiyadooda sawirto hadda hogaamiyayaal ayaad sawiraysaa marka kuwa ugu caansan kuwee kamid ah farshaxanka hadda aad samayso sawirada
sawirada hadda sameeyo wejiyada waxa waaye dadka faamuska ah sida hogaamiyaha dalka turkiga erdogan madaxweynaha soomaaliya xamed cabdullaahi farmaajo iyo madax kale oo soomaaliya soo maday iyo dad kale oo dunida ka ah
waa gartay wixii hadda ugu dambeeyay oo aada baraha bulshada loo hadalhayay wuxuu ahaa sawirka madaxweynaha dalka turkiga maxaa kugu dhaliyay inaad asaga sawirto maxaad macnaha markaas ka fekeraysa aada sameynaysa
midda igu dhalaysay waxay tahay madaxweynaha turkiga waxa weeye mid ka duwan madaxda kale oo caalamka ahna shaksi markaste garab taagan islaamka iyo weliba soomaalida si gaara jecelna inuu markasta caawiyo markataasaa igu dhalaysay inaan sameeyo sawirkiisa waa gartay marka dowladda iyo dalka turkiga ilaa iyo haatan cid marka laga soo tago soomaalida dhexdeeda sawirkaasi si weyn isula dhex martay ama kuusoo jawaabtay ma aragti
sawirkan waa gaaray madaxda turkiga weliba safaaradda turkiga taal soomaaliya waana iga soo xiriireen
waa gartay xirfadaada sawiridda sawirada maxaad jeclaan lahayd inaad halkan haata haatan aad taagantahay aad kaga sii gudubto inteed qorsheynaysaa waxaan jeclahay xirfadan inaan kaga sii gudbo meel la gaaro meesha ugu dambeysa oo ah inaan kamid noqdo mid kamid ah farsaxameystayaasha ugu qaalisan dunida ama farsaxameystayaasha caalamka aada aqoonsan yahay oo ka sameeyay madaxa iyo manidaba inaan kamid noqdo waa tahay imise jir ayaa tahay dad badan waxa ay leeyihiin aada ayuu u da-yar yahay fikraddiisa iyo waxa uu sawiraayo da-diisa aada ayay u kala duwan yihiin abshir marka meeqo sana ayaa jirtaa qiyaastii daadadii waxa waaye sagaal iyo toban jir